إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadan idinkugu hayno waxaa ka mid ah shilay dad ku dhinteen ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya dagaalo qaraar ayaa maanta ka dhacaya gobolka amxaarada kuwaasoo u dhexeeya jabhadda faano iyo xukuumadda etoobiya taliska atmis ayaa sheegay inay ka go-an tahay kabixitaankooda soomaaliya waxaa qaylalaan xoogan laga muujinayaa ol ole ay dowladda federaalka doonayso inay xoog kula wareegto dhul dad caana leeyihiin oo ku yaala agaarka garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qaraxyo ciidamada baangaraaf lagula beegsaday magaalada kismaayo gabar u dhalay aadan madoobe oo kamid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa lagu daray guddi ka tirsan dowladda oo ay miisaaniyad badan ku baxayso maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa dowro usoo xiray dhallinyarada ku nool magaaladaas askar ka soo goosatay dowladda federaalk ayaa lagu soo bandhigay degmooyin ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud dowladda federaalk ayaa qiratay in muuqaalada mu'asasada alkataayib ay ku dhex baaheen ciidankeeda
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan shilay dad badan ku dhinteen ayaa wuxuu ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira xabashida etoobiya shilka oo ka dhacay inta u dhexaysa goday iyo qabridahare ayaa waxaa sababay kadib markii uu waddada ka baxay gaari ay saarnaayeen dad rakaab ah waxaana ku dhintay saddex qofood dadka dhintay ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen arday waxaana jira kuwo kaloo dhaawacmay shilalka ayaa kusoo badanaya dhulka soomaali galbeed maadaama uusan lahayn laamiyo iyo wadooyin wanaagsan dagaalo qaraar ayaa maanta ka dhacay gobolka amxaarada kuwaasi oo u dhexeeya jabhadda faano iyo xukuumadda etoobiya maxamed cali aadan ayaa ka waramaya waad mahadsan tahay wararka ka imaanaya gudaha wadanka itoobiya ayaa sheegaya in dagaalo qaraar ay dhex marayaan ciidanka xukuumadda adis ababa iyo maleeshiyaadka amxaarada oo ay horkacayso jabhadda faano dowladda itoobiya ayaa dagaal cir iyo dhul ah ku qaaday qaar ka mida fariisimayaasha maleeshiyaadka amxaarada balse ilaa iyo hadda lama soo sheegin wax horumar ah oo ay ka samaysay halkaas goobjoogayaal ku sugan deegaano isgaarsiin leh oo ka mid a dhulka amxaarada ayaa soo sheegaya in dagaaladii dhacay saacadihii ugu dambeeyey ay ahaayeen kuwii ugu cuslaa abid taariikhda waxa ayna tilmaamayaan inaan waxba la isku reeban oo meydku isfeer yaallo warbaahinta taageerta kooxda kacdoonka wadda ayaa dhankooda sheegaya in maleeshiyaadka amxaarada ay qaadeen duulaano aada u ballaaran islamarkaana ay weerareen gondor gojaamo waqooyiga wallo iyo deegaano kale oo ay ku sugnaayeen ciidanka etoobiya wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in mucaaradku ay si aad ah uga dagaalamayaan hareeraha magaalooyinka gondhar iyo baxardaar halkaasoo ay dagaalo qaraar ka socdaan waxaa kale oo la xaqiijiyey inay la wareegeen magaalo lagu magacaabo manewa oo qiyaastii siddeed iyo labaatan kilomitir waqooyi bari uga beegan magaalada baxardaar wararku waxa ay intaa ku darayaan in magaalooyinkaasi ay go-doon ku jiraan xilli ka hor dagaalkan oo maalintii shalay aada u qayla dhaamiyey madaxweynaha deegaanka amxaarada ee wakiilka ka ah abiy axmed kaasoo dalbaday gurmad deg deg ah waxaa gebi ahaanba istaagay duulimaadyadii ay diyaaradaha itoobiya ku tegi jireen gobolada amxaarada siiba gondhar lalibela iyo baxardaar arrintan ayaa ku soo aaday iyadoo maalintii shalay uu ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ku dhawaaqay xaalad deg deg ah sidoo kalena jaray isgaarsiintii deegaanka amxaarada dagaalada ka holcaya gudaha dalka itoobiya ayaa aada u sii xoogaysanaya qowmiyadda amxaarada oo ah mid inta badan talada itoobiya gacanta ku hen jirtay sidoo kalena aaminsan in itoobiyaanka kale ay addoommo u yihiin ayaa tabanaysa eedo kala duwan waxay suluugsan yihiin heshiiskii uu abiy axmed la galay tigre kuwaasoo aan laga qaybgelin amxaarada oo qayb ka ahaa dagaalka waxaa kale oo ay ka walaacsan yihiin in xukunka lagu soo celiyo tigre oo ay dagaal qaraar la galeen sanadkii u dambeeyey abiy axmed ayaa aada ugu jahawareersan siyaasadda waddanka itoobiya ilaa iyo haddana lama oga in dagaalada hadda socda ay horseedi karaan burburka itoobiya iyo in kale taliska atmis ayaa sheegay inay ka go-an tahay kabixitaankooda soomaaliya zakariya cumar ayaa faahfaahinaya taliska ciidamada shisheeye ayaa mar kale ku celiyey yoolkoodii ku aadanaa kabixitaanka soomaaliya oo duulaan ay ku joogeen muddo shan iyo toban sano ah maxamed al amiin suwayfa oo ah madaxa howlgallada kumeelgaarka ah ee ururka la baxay midowda afrika ayaa shaaca ka qaaday inay ku howlan yihiin istaraatiijiyadda bixitaanka hadalkan ayuu ka sheegay booqasho uu ku tegay magaalada kismaayo oo ka mid ah meelaha ay haystaan ciidamada shisheeye wuxuu hoosta ka xariiqay in ciidamada dowladda federaalka ay ku wareejinayaan ammaanka isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay in ay ku howlan yihiin qiimayn farsamo oo ku aadan bixitaanka wejiga labaad oo dhacayo bisha nagu soo aadan goortaas oo la qorsheenayo in waddanka laga bixiyo saddex kun oo askari oo soo duulayaasha shisheeye ah shirka uga qayb galay kismaayo oo goobjoogayaal ay hayeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobay iyo atmis ayaa diradda lagu saaray sida la isugu fahmi lahaa deegaanada la faaruujinayo ee saddexda kun oo askari laga saarayo wejiga koowaad ee bixitaanka waxaa ciidamada shisheeye waddanka laga saaray laba kun oo askari kuwaas oo faaruujiyey ilaa iyo lix saldhig oo meelo kala duwan ah waxaa qayladhaan xoogan laga muujinaya ol ole ay dowladda federaalka ku doonaysa inay kula wareegto dhul dad caana leeyihiin oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho waa kana mahad cubeyd oo qodobkaas faahfaahinaya dhulku waa halkii ay ka dhisnayd warshadii isbuunyada ee gargaar taasoo ay shirko ku ahaayeen ganacsato caan ah oo ay ka mid yihiin reer xayla bariise odayaal dhaqameedyo ku shiray magaalada muqdisho ayaa arrintan boobka ku eedeeyey guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf jimcaale iyo xildhibaan ay qaraabo yihiin oo la yidhaahdo yuusuf kabaale odayaasha ayaa sheegay in dhulkaas la dhacayo ay ka xigaan geeri ayagoo qeexay in dulqaadkii uu ka dhammaaday sidii hadba dhul iyo guryo looga dhacayay dhulkaas waxaa iska le dad soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo ay ka mid yahay xayle cabdi bariise oo ah nin ganacsade ah oo caan ah soomaaliyeed oo beesha mursada ka dhashay iyo ganacsade kale oo soomaaliyeed oo magaciisa la yidhaahdo ibraahim saalax ibraahim waa og yahay mas-uulka gobolka banaadir ku magacaaban yuusuf madaale iyo walaalkiis yuusuf kabaale waa og yihiin dhulka xaylo badhiisa inaysan qaadan karin subcadday iska dilayaan magacay iska wasaqaynayaan dowladnimadana waa ceebaynaya ha ka leexdaano oo toddobaataiyo siddeeddii la dhisay oo ilaa sagaashan iyo kowdii shaqaynaysay oo diiratadii waddanka ku habsatay ay qaadatay warshadda waxyiil markii laga qax yuusuf kabaale oo ah xildhibaanka lagu eedeeyey inuu boobka dhulkan shirko kula yahay guddoomiye madaale ayaa sheegay inuusan shaqo ku lahayn yuusuf kabaale ayaa dhaliilay qaabka ay odayaashu wax u raadinayaan wuxuuna xusay inaysan munaasab ahayn inay warbaahinta ka hadlaan sharaftu kuma jirto marka warshad marmarna ma aqaan mana aanan tegin mana ka warhaayo meediyahan ayaan ka maqlay dhuga magaaladayo isagoo dhahay ra-iisul wasaaraha ruuxiga ra-iisul wasaare maaha midkaasu dhahayo waxaas waa mas-uuliyad daro haddii wax laysku haysta social media lagama raadiya wax mana suurtagal aha qof aadan wax isla dacwoona amba aadan isla doodina in inta social media la tago been laga sheego me horta waxaa fiican dhul haddii laysku qabsado amba laysku dacwooha ama meeshi loo aadayo in loo aado maahane in social media loo aadana sharafku kuma jirto madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka ayaa muqdisho ka wada dhulboob aada u xoogan xataa dhulboobka noocan ah ma jirin xilligii dagaalada sokeeye faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qaraxyo ciidamada baangaraafta lagula beegsaday magaalada kismaayo haashim ayaa warkaas iyo wuxuu faahfaahinayaa howlgalladii ugu dambeeyey ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidankeeda ka fuliyeen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya tafaasiil dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha gaaray ciidamada bangaraaf ee ay tababaratay dowladda maraykanka kuwaas oo duleedka magaalada kismaayo oo hameen hore weerar ku qabsaday rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsaday ciidamada bangaraafta ee u shaqeeya dowladda maraykanka kuwaas oo lagu beegsaday duleedka eelaboorka magaalada kismaayo waxaana ciidamadan gaaray khasaarooyin badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa kolonyadan qaraxyada looga dilay toban isugu jirta saraakiil iyo askar qaar ka mid a saraakiisha kunafuysa qaraxyada ayaa la helay magacyadooda waxaana ka mid ah nin taliyo unug ah oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan maxamed saleebaan sargaal kale oo magaciisa lagu sheegay maxamed cabdi safar iyo mid kale oo lagu magacaabo cabdi bariise waxaa sidoo kale saraakiisha qaraxyada ku dhintay ka mid a sargaal magaciisa lagu soo gaabiyey liinbaniin sargaal kale oo isagana ahaa taliya koox ayaa ku dhintay qaraxyada sidoo kale waxaa qaraxyadaas ku dhaawacmay sideed kale oo ka tirsanaa ciidamadii bangaraafta waxaana ka mid ah sideedda dhaawacantay sargaal taliya unug ah oo lagu magacaabo cabdi gohaad biyo cabow kaas oo la xaqiijiyey inuu lugta ka go'ay sidoo kale waxaa ciidamadan bangaraafta qaraxyadaas looga gubay ugu yaraan laba gaari kuwaas oo ay mid ka mid a goobta uga carareen ciidamadan bangaraafta ee ay tababaratay dowladda maraykanka islamarkaana diyaaradaha lagu ilaaliyo ayaa mar weliba oo ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ciidan waxay la kulmaan weerar toos ah iyo qaraxyo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay ka dhaxlaan khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burburka gaadiidka ay wateen isla jubbooyinka ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar kula jarmaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa tuulada garas ceebeed oo u dhexeeya deegaanada buulaguduud iyo janaayi cabdalle ee dhacadulaadka magaalada kismaayo waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gebi ahaanba la wareegeen saldhigii ay ku sugnaayeen ciidamadii ka tirsanaa maamulka jubbaland welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada halkaa saaka lagala wareegay dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan dayniile lagu dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdifataax xadafow cali kaas oo ku magac dheeray gaashaan dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gudaha xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa ku sugnaa deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo khasaare dhimasho ayaa kasoo gaaray ciidamadan qaraxa lala beegsaday ugu yaraan hal askari ah ayaa ku dhintay goofgaduud buurey kaas oo lagu magacaabi jiray shariif faruurey dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan xalay weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka owdheegle ee gobolka shabeellada hoose gabar uu dhalay aadan madoobe oo ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa lagu daray guddi ka tirsan dowladda oo ay miisaaniyad badan ku baxayso maxamed amiin ayaa faahfaahinaya hadal hayn badan ayaa ka dhalatay xil loo magacaabay gabar u dhalay guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka aadan maxamed nuur aadan madoobe guddi ay khamiistii ansixiyeen wasiirada oo lagu magacaabo guddiga istaraatiijiyada qaranka kana kooban siddeed xubnood ayaa waxaa lagu daray gabadha guddoomiyaha baarlamaanka oo lagu magacaabo xabiibo aadan madoobe arrintan ayaa waxaa ka dhashay hadal hayn badan oo baraha bulshada ah iyadoo dad badan oo kumanaan qof ah ay tallaabadani ku sifeeyeen midka markhaati kacaysa musuq maasuqa dowladda ka dhex jira aadan madoobe ayaa la sheegayaa inuu arrinkaani kaga dayanayo xasan sheekh maxamuud kaasi oo gabar u dhalay kusoo daray dowladda federaalka awood ballaaranna ka dhex siiyey wasaaradda arrimaha dibadda toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii wasiirka ganacsiga jibriil cabdirashiid xaashi uu sheegay in shaqooyinka ugu muhiimsan uu u dhiibayo dadka isagoo u dhow ee qaraabadiisa ah siyaasiyiinta ayaa aad ula yaaban dowladda xasan sheekh oo ay ku eedeynayaan inay la timid ficil aan horey loo aqoon oo ah in madaxdu ay xaasaskooda iyo ubadkooda kusoo daraan dowladda iyagoo weliba xilal iyo shaqooyin xasaasi ah u magacaabaya sannadihii lasoo dhaafay dowladda federaalka ayaa waxa ay kaalinta koowaad ka gashay musuq maasuqa adduunka maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa dowro usoo xiray dhallinyarada ku nool magaaladaas maxamed ciise ayaa faahfaahinaya dhowaan dowra diini ah ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka taasoo loo qabtay dhallinyarada ku dhaqan wilaayadaasi dhallinyaradan ayaa waxay dowladda ku qaateen cashar muhiim ah oo ka mid ah taariikhda islaamka caafimaadka waaqica guud ee dalka iyo kuwo kale kuwa ka faa'iidaystay oo ka mid ah dhallinyarada dowladda loo qabtay ayaa ka warbixiyey duruusta ku bixaysay dowladda iyo siday ugu faa'iidaysteen bacda xamdillaah waxaa mahad iska leh wilaayada islaamiga ee degmada jilib oo mar walba khayrkana la garab taagan haddaannu nahay dhallinyarta ku nool degmada jilib waxaannu qaadanay dowra dowradaas waxaan ku qaadanay taqwallaahi subxaanahu wa tacaala asbaabu thabaat al-istikfaar tarku dunuub almacaasi altawba adducaa taariikhu lislaami waxaan kaloon qaadanay waxyigelin caafimaad iyo daawo oo si qaldan loo isticmaalo iyo aflaam ku saabsan wacyigelinta caafimaad waxaan ka codsanaynaa wilaayada mar walba inay sidaan inoo wacyigeliso dowlaadka inoo qabato haddaanu nahay dhalinyarta degmada jilib iyo waxaan kaloo saaxiibaday aan xasuusinayaa dowladda aan qaadanay inaan ku dhaqanno dadkii
sidoo kale qaar kale oo ka mid ah dhallinyarada ayaa wilaayada ugu mahad celiyey qabanqaabada dowladda waxayna sheegeen inay dhaqangelinayaan dardaaranka iyo duruusta ay qaateen waxaan leeyahay waaligeena iyo maclumadeena ilaahaydan barakaya ilaahay maaragta aneen hanaga dhigo kuwa qaato maaragta ku camal fala insha allah waxyaalo badan meesha ayaa ka faa'iidne mid koowaad waxay tahay waxa ka faa'iidne filmo waxaa noola sheedacday oo daraagiska oo si dadka ay u baabi'inayso dadka ay walaanayso nolosheeda iyo waxaa kale meesha aan ku faa-iidnay adi salaadaha oo jameecooyinka lagu wada tugto wax badan ayaa adi waaligeena noo faa-iideeyey dhallinyaradana kulligeenin waxaa waaye oo saar jilib u nahay kulligeen oo isku duuban nahay isku go-aanaa nahay keena xanuunsanna waa booqanaynaa keena wax la-aan haysanaa inaan wax siino kulligeena isku duubnaano saas ayaa go-aansanay kulligeenin inaan isku duubnaano asalaamu calaykum waxbarasho cilmi iyo aqoon ayaa ka burqanaya wilaayaadka islaamiga ah kaasoo wax weyn ka bedelay bulshada ku dhaqan wilaayaadka kala duwan ee dalka soomaaliya waxaa loo qabtaa bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku kala nool wilaayaadka dalka dowlad diini ah qaybaha loo qabta dowlaadka waa ay fara badan yihiin waxaa ka mid ah ganacsatada dhallinyarada odayaasha iyo haweenka askar ka soo goosatay dowladda federaalk ayaa lagu soo bandhigay degmooyin ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud mudday ayaa faahfaahinaya labadan askari oo lagu kala magacaabo cabdulaahi jiino cabdi xasan iyo cumar cusmaan cambuulo oo ka soo goostay dowladda federaalka ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmooyinka ceelbuur iyo galhareeri oo ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waraysi ay bixiyeen ayay kaga warameen nolosha dhabta ah ee ay ku nool yihiin ciidamada dowladda federaalka iyaga oo sheegay in ay dhibaatooyin adag ay ku nool yihiin ciidanka ugu horeyn waxa ay ka waramayaan howlihii ay qaban jireen iyo qaabka ay ugu biireen dowladda federaalka magayga waxaa cabdulaahi jiinow cabdixasan oo kumagac dheer dhilkacsi waxaan ka imaaday magaalada muqdisho waxaan ka tabad keenay qoladan gaalada ah la dirires muslimiinta waxaan kamid ahay qeybta ciidanka lugta ah waxay ka shaqeynayeen gobolka galgaduud aadan yabaal cali axmed ceel cali xasan ceel cali markii laa budbud aan kusoo dhaawacmay budbudayga ag tahay aniga aqoontida markii horena muqdisho kasoo raaca magacayga waxaa la yihahdaa cumar cismaan cambuuro shaqadeedu waxay ahayd xamar marka imaaday dhuusmareeb ayaan tegey hadda waxaan ka imaaday dhuusmareeb waxaana imaaday askari tobakeen waa gaalnimada hadda hadda waa kutobakeen shaqadeedi waxay ahayd waa gaariyaa wadi jiray oo ilaa iyo baxdan tegay oo kasoo noqdan kabacdina dhusmareebaan jooga jiray sidoo kale waxa ay ka warbixiyeen waxyaabaha ku kalifay in ay isaga baxaan ciidamadii ay ka tirsanaayeen iyaga oona fariin u diray askarta ku harsan safka shisheeye wallaahi waxyaabo badan aa gu dhaliyey nafsadeydana qiirogeliyey oo aanu aada uga xumaaday marka aan ka fekeray dad oo aan soomayn salaadiin xagga ilaahay aan u jeedin waxyaaba badan oo kollegto aniga dhankayga aan ka qayrooday aan uga soo baxan aan uga qaatay walaa horta waxaan leeyahay waxaa lagu duulaa waxaa waaye hooyo soomaaliyeed wiil walaal ah aabbo kollegto dadka la dhabsana waa waxay kusoo duulayaan waxaan uga baaqaya marka si aad iyo si qurux badan loo soo dhaweynayo isaga soo baxaan dalkooda ay ku yimaadaan si nabad sharaf leh aa loo soo dhaweynaya kasoo baxaan gaalada hadda taasna awlnina ugu tashkiilisha magaciisa waxaa layidhahdaa yunis garaad oo isaguna darwal u ahaa mid xildhibaana xildhibaanka waxaa layidhahdaa xaash hadda sidii uu ugu tashkiilishay sidii aan ku tegey markaas lacagaa lay ballan qaaday shan boqol magaciyadiina kabacdi iskama warsan oo isagana isna ismaan arg isma isma ismac iskuma warsan waxaa ugu baaqayaa inay ugu daysadaan in ay ay soo daba kacaan saasaan dhihi lahaa inay kasoo tagaan meesha ay ku jiraan ay ka tooba keenaan meel karoona maanta la aadi lahaa ma jirto meeshan tooba keen muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa wilaayaadka islaamiga ah si xiriir ah u soo gaarayay askar badan oo ku soo goostay dowladda federaalka iyo maamulada ay shisheeyuhu dalka ka dhiseen mahadsanid weriye abuu muslim ayuu kaasi ahaa warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda federaalk ayaa qiratay in muuqaalada mu'asasada alkataa'ib ay ku dhex baaheen ciidankeeda maxamed amiin ayaa faahfaahinaya wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka cabduqaadir maxamed nuur ayaa qayladhaan xooggan ka muujiyey muuqaalo ka tarjumaya xaqiiqooyinka dagaalka ee ku dhex baahay ciidamada isagoo koox ciidamo ah kula hadlayay xarada balidoogle ayaa waxa uu weerar ku qaaday qaar ka mid ah wariyeyaasha soomaalida ah ay qurbaha ku nool kuwaasi oo soo bandhigay xogo ku saabsan khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaalada waxa uu sidoo kale sheegay in ay jiraan dad uu ku tilmaamay kuwo manaxyaal ah oo muuqaalada alkataa'ib ku dhex baahinaya ciidanka si ay u qalqalaan amaba shaqada ay ugu tagaan marka uu wasiirku sidan u hadlayo waxa uu ka soo horjeedaa in ciidamadu ay daawadaan muuqaal weliba oo ka tarjumaya xaqiiqda ama soo bandhigaya dagaaladii lagu burburiyey xeryaha ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye sida masegawaay iyo buulamareer isagoo wejigiisa ay caro daran ka muuqato ayaa waxa uu ciidamada ugu baaqay inay iska daayaan daawashada muuqaaladaas kana digtoonaadaan waxa uu ku yidhi waxaa loo baahan yahay inaad hal il oo keliya wax ku aragtaan qaarkood idaacadahay la taagan yihiin ma qarinayaan isma qarin karaan xataa qaarkood iyagoo isku sheegaya inay ka danqanayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ayay fidno ka dhex wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa la rabaa inaynan quluubtiina wax gaarsiinin ninkii buunbuuniya waxba isma dhaamaan ummadda soomaaliyeed ee ha ku keedsoomina nimanka idaacadaha taagan ciidanka xooggow ha ku kadsoomin shaatiga ummadda soomaaliyeedna wataa magac weriyena wata ha ku kadsoomin waxaan codsanaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel walba oo uu joogo hal waajibaad leedihiin hal ilaad wax ku aragtiin wasiirka ayaa sidoo kale cambaareeyey dadka ka tirsan dowladda federaalka balse dhaliila qaabka ay wax u waddo iyo sida ay ciidamadeeda ugu la-anayaan jiidaha dagaalka wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin dad niyadda ka jebinaya dowladda soona muujinaya waxqabadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama hadalkani uu ka jeediyey xarada belidoogle ayaa waxa uu u muuqday nin saraakiisha maraykanka dareensiinayey culayska warbaahineed ee kasoo wajahaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo eedeymaha ugu imanaya siyaasiyiinta aaminsan in dowladdu ay dayacday ciidamadeeda hadalka wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayaa waxaa laga dheehanayay inay culeysyo xoogan ku hayaan muuqaalada ay baahiso mu'asasada al-kataa'ib gaar ahaan kuwa goobaha dagaalka laga soo duubo kuwaasi oo qaarkood lagu arkayo ciidamada dowladda federaalka oo la eryanayo hubkooda oo la furanayo maxaabiistooda oo garbaduub loo wado iyo meedadkooda oo laga tallaabsanayo waxaana weriyayaasha isticmaala baraha bulshada uu uga digay inay soo xigtaan oo ay warkooda xujo uga dhigtaan muuqaalada iyo sawirada mu'asasada al-kataa'ib aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu u ahaa waryaheena maxmed amiin warkii duhurnimo oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waynaga intaa